الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر deegaanka kuuyabarow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid ah xuduudda allah fagaaraha lagu fulinayay xadkan ayaa waxaa soo xadiray qaybaha kala duwan ee bulshadu ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kuunyabarow xadkan ayaa lagu fuliyey wiil dhallinyaraha oo da'diisa lagu sheegay sagaal iyo toban jir kaasoo ku kacay fal kufsi ah oo u geystay gabar wiilkan dhallinyarada ayaa kufsiga u geystay gabar la sheegay in ay ahayd xoolo jir sidaasna uu ku qabsaday xilli ay xoolo la jirtay gabadhan kufsiga loo geystay ayaa durbadiiba u cadaalad doonatay maxkamadda shareecada islaamka ee deegaanka kunyabarow taasoo ugu dambeyn fagaaraha keentay ninkii kula kacay kufsiga mid ka mid ah qudaadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka aqriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay iyadoona lagu dhuftay wiilkan dhallinyaradaha boqol jeedal maadaama uusan wax guuraa soo marin ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda horteeda dacwo keensaday toban iyo sagaal sano jir ah waxaan ku dacwaynayaa anigoo ari la jira ayuu ii yimid indhaha ayuu iga xidhay wuu ii xoogay wuuna ii galmooday weligay leema guursan maxkamadda waxaan ka rabaa anii ninkan sharciga in lagu kala saaro intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan xoogay waana u galmooday xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay mudaaciyadda dacwaddeeda iyo mudaacalayhiga jawaabtiisa noqotay qiraal inuu guur soo marayo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay inuusan guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil arshubikaara iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة أخرجه مسلم هذا وبالله التوفيق wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale xukunno xadusdinaa ugu fulisay dad lagu eedeeyey in ay ku kaceen fal kufsi ah